waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijkan gaarka oo aanu kaga hadlayno arrimihii u dambeeyey ee soomaaliya gaar ahaan si gaara aanu diiradda ugu saari doono shir dhowaan lagu soo gebgebeeyey magaalada garowe oo ay soo qaban qaabisay hay-adda cilmi baarista ee heritage taasoo lagu soo qaaday qodobo muhiim u ah arrimaha soomaaliya maanta barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya aqoon-yahano ku sugan magaaladan melbourne maxamed ibrahim doctor cabdiraxmaan cali iyo cumar faarax abdulawaa dhammaantiin soo dhowaada marka hore arrimaha lagu soo qaaday shirka waxaa ka mid ahaa arrinta in soomaaliya kumeelgaarkii ay ka baxday marka su-aashaydu waxa weeye kumeelgaarnimada horta maxay tahay soomaaliya labadii kun iyo labaiyo tobankii dowladdii sheekh shariif baa la sheegay inay kumeelgaarnimada ka baxday kumeelgaar in dowladu tahay iyo in kalese yaa go-aansada soomaaliya ma ku jirtaa ma ka baxday macnaha kumeelgaarnimada iyo in dowladdu ka baxdayse maxay tahay macnaheedu haddaan ku bilaabo maxamed ibrahim
waa mahadsantahay horta shirkan garowe ka dhacayo yani december dhammaadkeedii wuxuu ahaa shir muhiima oo dad badan oo soomaaliya isu keenay aqoon-yahano siyaasiyiin and so on lakiin su-aashan aad hadda adiga aad na weydiinayso waa its kind of waa language issue yani soomaaliya inay dowlad tahay madax bannaan oo aan ku jirin transitional aan ahayn waa la wada ogahay lakiin dad badan baa weli ereyada xasuusadaad dib u eegto waktiyadii lasoo maray waxaa lasoo marayay transitional federal government mar baa iska ah transitional keliya haddaan federalku un jirin and so on marka aniga kulley hadda ma arko in maanta soomaaliya lagu tilmaamo inay weli ay ku jirto transitional ama kumeel gaar lakiin dade waa garanaysaa marka siyaasadahani waxaan laga hadlaya dad badan baa jecel inay language isticmaalaan ama rabe inay waddanka hoos u dhigaan ama ay confusion sameeyaan lakiin aniga runtii uma arko soomaaliya inay hadday ku jirto transition lakiin howlo kale oo badan baa jiro oo kulley waa ka hadli doonaa adhintidayreeda
horta ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa inaan sida maxamed sheegay soo dhoweeyo sida shirku u dhacay sida laysugu yimi oo soomaalida isugu timi sida loo wada hadlay oo furan oo saraaxada ahayd oo dadku ay fikradaha isu dhaafsanayeen qaabka su-aalaha laysugu weydiiyey markii ugu horreysay weeye oo lagu qabto shirkan ama arrintan heritage barnaamijyada ay wado actually meel ka baxsan caasimadda inkastoo waqooyiga mar lagu qabtay lakiin waqooyiga aan u daynin inay iyagu sheegtaan meel kale lakiin haddiisi entitigan hadda isku xiran waa markii ugu horreyso dalka gudihiisa laga qabto dad badan baa yimi si farxad leh oo soomaalinimo ah baa loo wada hadlayey magaalada loo wada joogay habeenkii loo wada casheynayey maalintiina loo wada doodayey marka taas waxay ahayd mid qurux badan oo mudan in yani lasoo dhoweeyo weliba doorka ay qaadatay dowladda puntland iyo shicibka reer puntland melkasoo ay joogaan haddaan usoo noqdo arrinta transitional transitionalna waa meel waa wax magaca gaara leh macnawiyan dowladdanu dowlad soomaali dowlad ma tahay its another definition sida maxamed sheegay linguistically meel kale aadi kartaa sababtoo ah dowlad waxaa la odran karaa marka maamul ka taliyo boundariga ama xuduudda uu sheeganayo marka amarkiisu uu gaaro from corner to corner marka dadku ay maamulaan dhaqaalahooda amnigooda siyaasaddooda gudaha iyo siyaasaddooda dibadda uuna jiro system wada shaqaynaya oo isku xiran oo aan inaba lahayn faragelin cid kaleeto ama amnigooda cid kale sugayn haddii definitionkaa dowladnimada la fiiriyo soomaaliya weli iska daa kumeelgaarnimada lama oran karo dowlad soomaaliyeed wey laakiin again soomaali baynu nahay ma jeclin inaynu waddankeenna hoos u dhigno lakiin haddana realityga yaan laga tegin macnawiyan waxa dowladu tahay iyo waxayaan ahayn waa ka baxay doctor cabdiraxmaan
bismillaahi waa mahadsantahay xasan su-aashan waa su-aal muhiim ah technically soomaaliya aan u kala saarno iyo qawaaniinta marka la yidhahdo annaga ra'yiyan cabdiraxmaan ahaan waxaan qabaa soomaaliya transition waqti bay ahayd waqtigii ay officialka ka baxdayna transition oo ay masraxyada caalamka loo furay waxay ahayd laba kun iyo labaiyo tobankii marka soomaaliya transition ma ahan marka qawaaniinta caalamiga la fiirinayo waa dal xuduudihiisa ay cayuman yihiin waa dal maaragtay calankiisa u gaarka ah uu leeyahay marka masraxyada caalamigana si buuxda ay u metelayso sida dowladaha kale marka soomaaliya transition ma aha qaybta technicalka haddaan usoo noqdo soomaaliya waa dal ka soo baxaya fawdo iyo oo waqti dheer jiray marka transitionka hadda aynu sheegnay dalka libiya ku jira waa dal ka soo baxaya fawdo iyo oo waqti dheer jiray marka transitionka hadda aynu sheegnay dalka libiya ku jira dowlada waxaa jira soo maray laakiin waqti gaaban bay ahayd annagu maadaama waddanku khalalaasa muddo dheer uu ka jiray institutionadeennii iyo siyaasadeennii baan xasilnayn taas ayaa keenaysa inay hoos u dhigto dowladnimadeenii waana mid gudaha soomaaliya ah marka waxaan laakiin in general qabaa soomaaliya sidaan masraxyada caalamka u arkayno national security-ga ayay vice chairman ka tahay soomaaliya marka hadday transition tahay positionkaas ma gaareen caalam baanu leenahay xuduud baanu leenahay oo la cayumay cidda soomaaliya imaanaysana waa inay mandate ka haysataa dowlad kasta oo soomaaliya ka talisa marka dowladda soomaaliya waa dowlad aan transition ahayn waa gartay arrinta ugu weyn oo aad looga hadlayey xilligii shirka uu socday waxay ahayd arrinta dastuurka soomaaliya oo weli aan aan dhammaystirnayn oo qabiyo lagu tilmaamo dadka qaarkood waxay ku sheegeen in dastuurkeennu yahay dastuurka ugu waqti dheeraa oo aan la dhammaystirin markaa la fiiriyey ilaa toddobiyo toban sano caalamka intiisa badan bilay ku qaadataa ama laba sano ama sanad bay ku qaadataa ma waxaa jira rabitaan la-aan ka imanaysa dhanka siyaasiyiinta mise caqabado kale maxay ku dhacday dastuurka soomaaliya in la dhammaystiri waayo cumar baan ku bilaabaya tan
i think waa dhinaca siyaasadda already ambalkii waa yaallaa ha laysku ha lagu kala duwanaado aragtideeda laakiin already waxaan waa la diyaariyey two thousand twelve baan filayaa in la diyaariyey hadda kan yaalla weli lama samayn yani weli laysma waafajin oo layskuma raacin inaan laysku raacin kuma xirna dastuurka waxay ku xiran tahay dadka waxay ku xiran tahay particularly liidarka oo loo baahnaa isagu inuu meel mariyo ilaa haddeerna ma dhicin oo lama samayn xilligii xasan shiikh xilligii ninka la yidhaahdo sheekh shariif kulligood waqtigaa sidaasoo dhan waa la samayn karay laakiin lama samayn inkasta oo aan filayo in loo sababtaa dastuurka laftigiisu waxay ahayd marka la sameeyo isteediyada oo dhan waddanka laga samayn karo in markaa dastuurka laysku raaco oo ay iyaga laftigooda isteediyadu qayb ka ahaadaan obviously isteediyadu way wada jiraan hadda yani marka laga saaro caasimadda oo iyadu nadaam gaara la doonayo in lagu maamilo marka eedda inteeda badan waxaa la saari karaa for time being dowladda hadda xukunka gacanta ku haysa oo iyadu la wareegtay dowlad caadiya oo shaqaynaysa oo nadaam leh oo wax walba ay u dhan yihiin at least ilaa xad iyadayna ahayd inay meel mariso mana meel marin sababtoa dastuurku waxyaalaha uu xambaarsan yahay baan dadka qaarkood ama madaxda weliba hadda jirta ayaan raalli ka ahayn therefore back yani gadaal bay isaga dhigeen taasaana keenaysa inaan waxba qabsoomin marka arrintu dastuurka maaha shuruudihii loo baahnaa inay yeelato maaha maamulka ama madaxda ama siyaasadda dadka gacanta ku haya ayaan doonayn in loo gudbo oo go-aan oo la soo saaro oo oo la meel mariyo dastuurka aniga saasaan u arka
maxamed waxaa la tilmaamaa sidoo kale rabitaan la-aan siyaasiyiinta miyaa sidoo kale waxaa la tilmaamaa arrinta somaliland oo dadka qaarkood ay ku tilmaamaan in dastuurka soomaaliya guud ahaanba uu u rahman yahay maadaama aan dhinac loo dhicin oo somaliland nidaam ahaan iyo caalamka marka aqoonsiga la fiiriyo ay ka mid tahay soomaaliya lakiin iyagu aysan aaminsanayn marka maxaa haysta in dastuurka soomaaliya la dhammaystiro
arrinta horta dastuurka i don't think inay somaliland iyo iyo dastuurka dhamaystirkiisa inay isku xiran yihiin uma malaynaya laakiin waxaan rabaa xoogaa historical bilan dib ugu noqono arrintan dastuurka soomaaliya iyo sababtii u dhammaan leeyahay haddaa xasuusato sanado ka hor jaamacadda melbourne university waxaa jirtay laba sano oo isku xigtay in aan shirar ku qabanay looga hadlayay dastuurka soomaaliya yani sababta aan arrintaas u samaynay waxay ahayd exactly waxaa hadda meeshan taagan muxuu u dhaqaaqi layahay processka la raba in lagu dhameeyo ama lagu finalize gareeyo dastuurka soomaaliya labadii goorba jaamacadda melbourne school law school waxyaalo badan bay nagala talisay wax badan bay sheegtay ugu dambeyntii dadkii la rabay dadka inay ka faa'iidaystaan ama dowladda soomaaliya warqadihii la sameeyey iyo publicationska adonta inay ka faa'iidaysteen ama la afiyey laakiin meel kalaan rabaa inaan aan idinka tuso bal arrintan dastuurka adduunka dowlad walba dastuur bay leedahay xataa ingiriiska waxaa la yidhaha maraykanka dastuur xataa mala laakiin document kale ayaaba jiraba oo booska dastuurka jira laakiin maraykanka hadaan tusaale usoo qaadano ilaa labaatan iyo todoba amendment ayaa lagu daray dastuurka yani dastuurka ma aha yani wax yani ka yimid xag ilaaha ama maaha wax ku qoran loox maxfuud maaha bini aadan baa sameeyey yani annagaa sameynay dad anna kalena mid oo kaloon baa sameeyey marka maba xataa khasabba maaha in la yidhaahdo this is the final cut kan ayaa ugu dambeeya maba noqon karaba waayo waa working document waayo dadkii baa isbedelaya adduunkii baa isbedelaya shuruudii baa isbedelaysa marka amendments waa lagu dari karaa mar walba marka aniga maba arkaba in sabab laga dhigo dastuurkii ayaan weli dhammaystirnayne howlihii dowladda ma socon karaan arrintaa runtii waa arrin aad yani loola yaabo wey aniga shirkan garowe markaan aan waan daawanaya online baan ku daawanaya waxaan arkaya masalan former prime minister khayro oo ka hadlaya arrintan oo sidii qof loo yaroo kalea tirinaya oo odhanaya qodobka iyo qodobka iyo qodobka iyo qodobka yani literally four or five articles ayaa ka dhiman su-aasha aniga aan isweydiinaya marka waxay tahay haddii adigaaba saddex sano iyo bar ama afar sano ku dhowaad prime minister ahaaye maxaa loo qaban waaye marka waaye maxaa loo sameyn waaye arrintaa marka waxyaalaha la yaab kale ama sidoo kale mursal oo ahaa speaker of parliament asan su-aal kale la weydiinaya sidoo kale dib wuxuu ugu noqonaya wuxuu leeyahay dastuurkii ayaan weli dhammaystirnayn marka looma baahna dastuurka in sabab laga dhigto oo la yidhaahdo howlihii la qaban waayo dastuurka dartood ayaa loo qaban waayo dastuurka sidiisa isagoo ah ayaa lagu shaqayn karaa oo wuxuu qaban karaa lagu qaban karaa waxaa la sii yaab karaa waxaa weeye conditions ama articles ayaa waxaa lagu leeyahay waa la sameyn waayo sababta loo sameyn waayo waxaa weeye maxkamadii dastuurka ma jirto marka waxaa moodaa wixii dhan inay joog iska noqdeenba oo lagu leeyahay chicken and egg oo kale waxan lama samayn karo wixii kalaan la samayn haddii maxaa loo samayn waayo marka yaa laga sugaya inay qabtaan marka waa ka xumaya in aan si negative aan ugu hadlo laakiin runtii aniga uma arkeynin in arrintan si seriousa loo fiiriyo not only today maanta keliya ma aha hataa dowladdii ka horreysay dowladdan iyo kulligood mar kasta waxaa moodaa in la rabo in sababa laga dhigsado dastuurka keliya marka aniga waxaan dhihi lahaa in laga gudbo faceka odhanaya waa in dastuurka final laga dhigaa khasab ma aha dastuurka beri baa la bedeli karaa waxbaa lagu dari karaa waa garta doctor cabdiraxmaan dastuurku waa muhiim laakiin maxamed wuxuu leeyahay cidna ma ma aha inay u rahmanaato howlaha dowladda iyo wax walba sidoodayba u socon karaan
waxa weeye horta wax lala yaabo weeye sababtoo ah labiiyo tobankii sane ugu dambeeyey dastuurkan miisku saarnaa mar walbana waxaa dadka loo sheegaya inuusan dhammaystirnayn dowladdii sheekh shariif afar sanay dhammaysatay xasan sheekh afaruu dhammaystay dowladda hadda jirtana afar ay dhammaysatay waa labiyo toban sano dastuurkani wuxuu la dhammaystiran laayahay waxa weeyaan waa waa rabitaan la-aan weeye waxa weeye waa siyaasad wuu siyaasadaysan yahay dadkana looma sheegayo sababta ay loo qaban waayen waxa xas waxaan ku raacsana maxamed arrintan dastuurka hadda sida hadda la sheegayo waa boqolkiiba siddeetan iyo shan waa cover garayna dastuur complete ma noqonayo foundationkiisa hadduu yaallo waxyaabaha principalka ah soomaaliya oo dowladnimada dhisideeda principalku ah iyo federaalka hadda oo weli aan si jiha wareer aan la fahmin waayo federaal markaan dhahan annaga hadda dal federaalanu joognaa australia waa federal wa bowders bay leeyihiin istediyada dhaqaalahooda waa u kala xadidan yihiin dowladda dhexe iyo dowladaha gobollada shaqadu waa u kala qeexan tahay laakiin annagu just ka fiiri un meel yar marka waxaad waxaan waxa weeye dastuurku wuxuu la dhammaan la'yahay ama dadka loogu sheegaya inuusan dhammaanin waa dana siyaasadeed weeye oo ma cid marba cidday timaado ay maarata halkeeda ku haysato weeye laakiin wixii foundationkii hadduu jiro dastuurkani ongoing waay wax hadda oo dhammaadle maan ma ahan shuruucdu way soo korodhaa adduunku waa isbedelaa afkaartu way isbedeshaa laakiin waxaan qabaa waa waxa ka dambaysa mar marba qolada meesha joogto ayaa siyaasadoodiiba ay ku xiran tahay marka waa waxaan qabaa waa waa waa afduub weeye afduub loo haysto weeye cid walba markaa timaado waa gartay cumar shirkanu shir ballaaran buu ahaa waxaan isleeyahay noociisoo kale soomaaliya inta badan kama dhicin marka la fiiriyo siyaasiyiinta isugu tagtay inkastoo mucaarad ay u badnaayeen haddana dowladda waa la matalayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dad la taliyaal madaxweyne u ahaabaa joogay dabcanna shirkanu wuxuu kusoo aaday xilli doorashooyinka weli aad moodo inuu khilaaf ka taagan yahay marka markaad fiirisid warmurtiyeedkii ka soo baxay iyo guud ahaan jawiga iyo sida loo wada hadlayay labada dhinac ama kooxaha soomaaliya hadda siyaasaddeeda isku haya shirkan ma isu soo dhoweeyey baad kula tahay mise meeshii la taagnaabu bay dadku weli kala taagan yihiin inkastoo la wada hadlay oo maarata dad su-aal la weydiiyey
horta soomaalida waxay ku maahmaahdaa aan wada hadallo oo aan heshiinno waxaan qabaa wadahadalka laftigiisa ayaa heshiisa wadahadalka laftigiisa ayaa keeni karaa in laysaga soo dhowaado meesha la taagan yahay madax badan baa ka qayb gashay labadii madax oo xukumay aqalka hoose aqalka sare waa joogeen ra-iisul wasaare ku-xigeenkii waa joogay dad badan oo xubnaha baarlamaanka labada aqalba ka socday way joogeen waa la wada hadlay waa la isxagtay waa la iscanaantay qolana looma labaca dhaafin haddaa fiiriso wada hadalka dowladda waxaa laga sheegayay dhexe waxaa laga sheegaya isteedyada waxaa laga sheegaya mucaaradka si hufan oo nadiifa oo soomaalida ku jirto ayaa muuqatay in loo wada hadlo waxaana filayaa inay soo dhoweyn karto in lagu dhiiranaado in miiska la yimaado la wada hadlo la iscanaanto aakhirkana laga heshiiyo waxa biyo kama dhibcaanka ah oo ummadda soomaalida dan u ah i think inay tahay shirkan inuu ahaa opener yani furaha lagu furaayo dadku inay wada hadlaan oo aan la kala baqin ama la kala xishoon laysu yimaado laysmaago wax layska sheego lays eediyo aakhirkan wax laysku raaco so i believe inuu shirku ahaa positive sida wuxu dhacaya waa gartay doctor cabdiraxmaan labada dhinac ama dhinacyada siyaasadda isku haya shirkanu ma isu soo dhoweeyey bay kula tahay mise meeshii baa la kala taaganya
xaqiiq horta shirkan wuxuu ku soo begmay xilli oo xasxaasi ah taas ayaa keenaysa in maaragtay dadka isku haya siyaasadda soomaaliya uu masrax u noqdo oo ay maaragtay meel ay fikradahoodii iyo waxa ay magaranaysaa damacsan yihiin ay ku soo jeediyaan aan wada hadalno wax fiican weeye suimaanshaha wax fiican weeye dadkan laakiin ogow dib taariikhdan ugu dib ugu noqona nintyadii dagaaladii sokeeyadoo jira ayaa wadan wadan aan soomaaliya ka ahayn intay ku kulmaan wada fariisanayeen wada cadayeen soomaalida dabeeca dhaqanka ayaa saa marka hadday garawe wada fariistaan oo ay kaftamaan waa wax fiican waana soo waana samayn jireen soomaalidu ma aha dad kala qoban maaha laakiin anigu waxaan qabaa shirkani wuxuu ku soo aaday waktiguu ku soo aaday darteed baa qolooyinka mucaaradka stateska qolada stateska way dominate gareeyeen aad bay u dominate gareeyeen marka loo fiiriyo goobjooganimada shirkan wuxuusan capture garaynin uusan soo jiidanin dad civil society-ga ah oo aqoon-yahana ah oo wax ku dari karaya wixii meelaha ama laga sheegaya shirka oo qof walba intuu soo istaago inta badan waanu ogeyn dadku way ogaayeen inuu dastuurka qabya yahay waxaanu ogeyn waxa laisku hayo dowlad goboleedyadii ay isku hayaan dowladda waa la wada ogyahay soomaalida waa la og laakiin waxaa la rabay in fikrada taa ka duwan oo fresh ah oo vision wax ku kordhin karay arrintaa cakiran ay ay yimaadaan oo fursadaha la siiyo marka waxaan aaminsanahay waa bilow laakiin waxaan dhiiri gelinayaa in dadka akademiga ah dadka siyaasadda ku takhasusay dadka rugcadaaga ah ee aan dowladna ka tirsanayn ay shirarka noocaas oo kale fursad loo siiyo midda labaad waxa weeye heritage waxa weeye shaki badan baa kaga jira dad waxa shakiga kaga jira waxa weeye ayagoo ruuxadooda dhexdhexaadnimadooda dadka dadka in badan baa su-aal isweydiinaya ma dhexdhexaad bay ka yihiin arrinta soomaaliya gobolada iyo dowladda dhexo ishaysta mucaaradkii oo aan idhaahdo oo u badan musharaxiinta iyo dowladdiio ishaysta dhexdhexaad miyay ka yihiin ma ma gogoshood may u fadhigi karaan su-aalo badan baa halkaas kasoo yani kasoo baxay marka waa waxaan qabaa inay gacmaha ayaguna raaxadooda tuhumkaa la tuhmayo ay gacmahooda clean ka dhigaan waayo dadka hogaaminaya waa dad siyaasadda soomaaliya qayb ka ahaa haddana qayb ku leh rajana ka leh marka i believe inay iskelin gareeyaan waa gartay maxamed doctor cabdiraxmaan wuxuu leeyahay arrin fiican bay ahayd bilow bay ahayd laakiin hadalkiisa wax laga dhadhansanayo looma dhammayn ma la qabtaa
xogaa fikrad ka duwan baan qabaa aniga waa decembertii horena shirkan oo kale wuu ka dhacay jabuuti heritage dadka wada waan iswada yaqaanaa cabdirashiid aaninte yani waxaasoo dhan aniga dhibigu ma aha yani waxba kama qabo labada afkaar ee hadda la sheegay naftooda ayada nafteeda dhib uma arko meesha kii aniga aan kaga duwanaya waxaa weye sideedaba yani hadal waa la hadli karaa intuu adduunka ka dhamaado yani hadal meel hubgeen maayo at the end of the day waxaa la rabaa outcome war waxaan maxaa ka soo baxay haddaan sanad walba shirno oo sanadkii toban goor shirno oon war murtiyeed iyo press release waxaan rabna aan soo saarno laakiin wax la tangible oo la taaban kara ayna soo bixin meeshuun baan joogaynaa marka arrinta cali aniga ku raacsanaya waxaa weeye waxaan rabaa aniga wax cusub inaan maqlo i want to hear something new afkaaro cusub challenge cusub iyo in la yiraahdo laba kun iyo sagaal iyo tobankii waan shirnay iyo sideed iyo tobankii waan shirnay seventeenkii waan shirnay shirarka waxaan ayaa kasoo baxay waxaan ayaa noo dhiman meelaha wey meelaha aniga weaknesska aan ka arka aniga ee shirarka badan ee soomaaliya aan qabanoo dhan inta badan uniska hadal wey waa la hadlayaa shan bej baa la qorayaa war murtiyeed wey war saxaafadeed wey okay anakoo dhan jaamacadihii howlo kalaan ku jirnaa haddii intaa un tahay sheekada taa waa iska academic wey laakiin markaan dowlad iyo waddan lasoo dhisay aan ka hadlayno ugu dambayntii shaqo in la qabtay u baahan tahay waa in wax la taaban kara ay soo baxaan haddii kale december dambe marka la gaaro haddana shirkan un baa la qabanaya haddana waa lasu imaanaya waa la wada hadlaya waa la salaamaya waa la cashaynaya ayada nafteeda ma xuma but that is what we call socializing waa party wey end of year party laakiin tanoo kale waxaa la rabaa in yidhaahdo waxaan ayaa ka soo baxay shirkii hore kii ka horreeyna waxaan ayaa ka soo baxay waxaan ayaa socon waayey sababtan aynu socon waayeen haddii kale haddee marka waan hadal baan ku jirnaa hadal hadday tahayna marka aniga kulligan kaxun u arkaa inay umis tahay yani value ilama laha laakiin overall in laska wada hadlo haddee la sheekaysto maba xumaba taa nafteeda waa iska yani its part of culture aan leenahay weeye oo dadka inay iska warhayaan maba xumaba waa gartay arrimaha lagu soo qaado looga hadlaya waxaa ka mid ah cumar arrimaha nidaamka federaalka iyo sida weli soomaaliya sidii la rabay uusan u caga dhigan madaxdii hore madaxweyneyaashii hore qaarkood waxaad mooday in markii la yidhaahdo waagaad madaxweyne ahaydeen bahasha weli raalli ka miidnaan ahayn oo ay laftigooda diideen oo yidhahdeen raalli baanu ka ahayna nidaamkii aan wax u wadnayba dadkuna la fahmi waayeen nidaamka federaalka soomaaliya ma degay ma laysla fahansan yahay awoodda federaalka iyo steydyada weli waxaad moodaa arrimaha hadda ka jira hiiraan oo kale iyo jubbaland oo kale iyo waxaad moodaa weli si inuusan aysan u deganayn ama isfahmi waa ama power sharingkii weli inuusan jirin arrimahaas maxaa kaaga baxay markii laga hadlayay laga doodayay iyo su-aalihii laiska weydiinayay runtii anigu rajada aan ka qabay federaalka ama sidaan u arkayay in diyaar loogu wada yahay iyo sida particularly dowladda hadda waddanka maamusha ay u hadlaayeen yani i was disappointed sababtoo ah prime minister prime minister ku-xigeenku wuxuu sheegay in weli aan heshiis lagu ahayn ma aha inaan dowladdu dhammaystirin laakiin inayan inay inaan heshiis lagu ahayn constitutionka lafti sorry federaalka laftigiisa wuxuu masaal u soo qaatay masalan somaliland oo iyadu leh waa in la sameeyaa system kusa dowlad ku salaysan british somaliland iyo italian somaliland waxa kaleetana qashinka lagu daro oo faraha laga qaado marka la fiiriyo dowladda maanta maamulka gacanta ku haysaa markii saa u fikirayso oo iyada taasu ay muhiim u tahay iyo weliba qodobo kale hadallo badan oo kale ku daray waxaa cad at least dowladda hadda maamulka haysaa inayan diyaar u ahayn ama soo dhoweynayn ama dhiirigelinayn jiritaanka iyo ku shaqaynta federaalka wayna muujiyeen over the years afartii sano ugu dambeysay la dagaalanka federaalka ayay ku jirtay la dagaalanka stediyada ayay ku jirtay yani every step hadda la qaaday oo dowladdu ay qaaday including arrinta aad looga hadlay oo shirka aad looga hadlay oo aad loo qaadaa dhigay oo ciidamada ka mid ahayd qaabka ay ahayd ciidamada in loo qoro ay u shaqeeyaan u meel maraan dowladda maanta gacanta ku haysaa ma samayno in other words dowladda hadda jirtaa ma doonayso federal system in lagu shaqeeyo laakiin haddaa fiiriso stediyada haddaa fiiriso mucaaradkii haddaa fiiriso dadka shacabka ah haddaa fiiriso siyaasiyiintii hore kulligood waxay waxay diyaar u yihiin socodsiinta hirgelinta iyo meelmarinta nidaamka federaalka ah laakiin meesha sartu ay ka qurunsan tahay waxa weeye dowladda maanta gacanta ku haysa ayaan aaminsanayn federal system wax la yidhaahdo waa dhici kartaa hadda inaynu maqallo xataa wax ka duwan maanta haddii masalan uu sii joogo ninka la yidhaahdo farmaajo xukunka waddanka hadda lagu ku maamulayo marka doctor cabdiraxmaan soomaalidu inteeda badan iyo madaxdii hore iyo dowlad goboleedyadii iyo federaalkii waa qaateen buu cumar leeyahy lakiin xoogaa cagajiid baa ka jira dhanka madaxweyne farmaajo iyo dowladda hadda jirta ma kuracsan tahay mise waa ka feri doon
sidiisaba federaalka soomaaliya waa systemka cusub marka cusaydkaas iyo wax badan oon laga ogeyn dhibaatada federaalka waa soo jiitamaysay dowladihii ka horreeyey farmaajo dowladda hadda jirta ah issuegan oo maxaan ku rahdaa federaal federaalka issuega stateyadii federaalka waa jireen waxaana keenaya federaalka wax badan lagama oga waa la ogyahayo waanu garanaynaa siduu federaalku shaqaynayo laakiin mithaal gobollada stedeyada memberka ka ah federaalka waxa ay sharcigu leeyihiin oo dastuurka ay siinayo haddii si si ay maaragtay genuine ah loo dhaqangeliyo loo ogolaado waxa federaalka ee dowladda dhexe ay xaqa u leedahay dowladda dhexena waxa ay gobollada ay xaqa u leeyihiin waa waa waa waa sahlaanaysaa federaalka sidiisa waxa uu ku dhisan yahay servicekii oo dadka loo geeyey waa waa waa waa waxa system fiican weeye waa lagu sii dadka lagu sii dhoweeyey localka statekii markuu yimaado regionalkii bay usii gudbinayaan oo ka durugsan centerka xudunta markaa gobolka awoodda ah waa awooddii la fidinaya laakiin waxaad moodaa dowladda dhexe iyo dowladaha memberka ka ah inay ku loolamayaan oo ay si garba simanay ugu loolamayaan awoodihii qeexnaa oo laisdaba marinayo marka waxaan aaminsanahay dib gobollada federaalka hadday dhab ka tahay dowladda waxay xaq yani uu siinayaa dastuurka saddex wasaaradood waxaan ka ahayn inay istejadu ay leeyihiin wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda lacagta iyo immigrationka waa waddankan aan joogno weeye iyo waddamo badan waad og tahay istejyada ciidan gaaray leeyihiin maxaan ku rahdaa xuduudahooda ma ahan mid migrationka centralka hoostaga ma ahan marka sidee baa lagu dhaqangelinayaa federaalka midda kale kusii daro federaalka wax kor looga keenay dadka wuxuu u baahan yahay si sharci u noqdo in afti dadka loo geeyo oo sida caalamka hadda u shaqeeyo waa in dadka soomaaliyeed u codayaan inay inay doonayaan federal iyo inay ayan doon republic doonayaan nooca dowladnimada waa in dadka laga qaybgeliyaa aftina loo qaada inta ka horeysa sharciyan ma ahan baarlamaanka hataa haddii uu baarlamaanadan jira waa waa selective waay maaha elective maaha ma sharciyeyn karaan marka loo fiiriyo indhaha sharciga marka loogu eego wey marka waxaan qabaa baarlamaanku federaalku waxa weeyaan waa cakiran yahay awoodihiina ma kala qaybsana taas ayaana keenaysa waa gartay maxamed cumar iyo doctor cabdiraxmaan keliya haddaan fiirino nidaamka federaalka weli layskuma afgarabsana iga soo baxday sidee ogta adigu
aniga waxaan u arkaa wax walba horta bilow bay leeyihiin yani wax yani hal mar boqolkiiba boqol samaysmi kara ma jiro marka dhinaca anigaan ka fiirinaya waxa weeye processkii baan ku jirnaa manii it's a learning process waxbaa soconaya waxyaalaha qaarkood way halaabayaan waxbaa jabaya marka waa in lasii wadaa slowly slowly marka haddaan dib ugu noqonno markii meeshii laga soo bilaabay yani it was almost zero mar baaban yani system un jirin oo dowladda dhufaraha ka baxda wagti waqtan soo maran marka hadda meeshaan joognana yani perfect maaha oo wax badan baa khaldan laakiin marba mar bay dhaantaa marka dowladda xun waxay ka fiican tahay dowlad la-aanta marka aniga dhinacaasaan ka fiirinaya marka waxaan ka fiirinayaa federaalka anaga perfect maaha yani boqolaal khaladaad baa jira laakiin intentionkana ma xumaya in devolution la sameeyo oo la yidhaahdo powerku dhan iyo muqdisho joogina gobolladan ha gaaro oo stateskana waxa ka qaateen marka hadda masalan waxaad arkaysaa hataa ereyga madaxweynaha masalan ama state ama kamida memberka dowladda soomaaliya ayaa waxaa laga yaabaa inuu go-aan ka gaaro monetary policyga lacagta wadanka sida loo maamuli lahaa iyo all this oo shughul buu ku hemba marka waxay kamid tahay un processkii waxbarashada marka ayada nafteeda hundred percent negative ma arkaba aniga waxaan u arkaan inay tahay wadadii la rabay in la maro un xoogaa way nagu dheeraatay oo processka waxaa moodaa inuu waqti badan ugu gaaray laakiin overall it's okay we'll get there maybe in dowladdana sidan ku dhammaato oo tan ku xigta hataa weli lasii dhutiyo maybe the one after that marka inaan gaarno wax xoogaa more stable marka dhinacaasaan ka eegaya aniga waa gartay doctor cabdiraxmaan su-aal waxaa jirtay haddaad barnaamijka heritage la socotay la weydiiyey siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore xasan sheekh iyo guddoomiyaha baarlamaanka mursal iyo dad kale oo ku jiray panelka oo ahayd sideedda februaayo marka la gaaro maxaa dhacaya jawaabtii ay bixiyeen mursal iyo xasan sheekhna aad bay u kala duwanaayeen maxaad is leedahay way dhacayaan haddii la gaaro sideedda bisha iyo jawaabihii labadaas siyaasi ay bixiyeen haddii aad la socotay doctor cabdiraxmaan
waa mahadsantahay xasan aniga si close oo lama socon laakiin waxaan ogahay oo dadku inta badan ay og yihiin waxa weeyaan doorashada teemka dowladda hadda jirta waxay ku dhammaanaysaa february february wixii ka dambeeyo doorasho inay dhacdo thats expectation dowladduna waa maaragtay way sheegtay waana ansixiyeen miisaaniyaddii oo doorashada lagu qaban lahaa way ansixiyeen sharci waa la saxiixay marka waxaan qabaa sideedda febraayo markii la gaaro inay doorasho dhacaysaan aaminsanahay oo ayan rabshado dhacaynin oo ayan jabaad dhacaynin cagajuglayn ayan dhacaynin xoog iyo baan ku joogayaa ama xoog baan ku imaanayaa aanan dhacaynin sidii hore u dhacday peaceful transition inuu dhacayo dowladda hadda jirtana shaqadeedii bay haysaa nasiib darro prime ministerkii hore ee shaqada ka tegey baa waqti badan ku lumiyey in uu dhammaystiro doorashadii la filayay ee dadweynuhu ay sugayeen ay ahayd one man one vote at least registrationkii iyo foundationkii hataa haddii la samayn lahaa nasiib darro muusan samayn waqti badan iyo dakhli badanna waa ku baxay waad la socotaa shirkii baydhabo commissionkii oo electoralka waqtigii muddada dheeraa lasoo dhisayey wuu ku baaba'ay ishaystanka dhexdiisa ku baaba'ay wax badan baa ku lumay danaha iyo dowladnimada soomaaliya ku lumay ishaystidkan iyo sijiidadkan marka laakiin in general waxaan aaminsanahay sideedda february waxaan aaminsanahay doorasho inay dhacayso doorashadiina ay tahay doorashadii oo doorashooyinka hore soo dhacayay oo nambarka keliya laga- maarata boqol la gaarsiiyey boqol iyo kow saan hadda aaminsanahay Eh, si peacefulna ay ku dhacayso dadku way bisil yihiin Eh, waxa is- haystana waa dad eh, kooban weeye marka loo fiiriyo eh, general population Eh, dadka is haystana siyaasadda wax iskuma hay- waxay isku haystaan power not ideology ma ahan siyaasad cusubna ma ahan waxa laisku haysto waa power weeye qolada eh, muqdisho joogta qolada gobolada joogta qof walba power buu rabaa eh, eh, fikrad ma gadayaan dadka kama gadayaan ama cons- ama at least dadkay soo xulayaan wasaa weeye waa gartay Eh, cumar eh, haddii aan eh, xasuusiyo eh, laga yaabo inaad adiga ama maxamed ama doctoorka isu sheegay aad ulama socon su-aashu waxay ahayd eh, sideeda bisha februaayo haddii la gaaro maxaa dhacahaya mursal wuxuu yidhi sidii labadi kun iyo lix iyo tobankii si lamid a dhacaysa oo uu sii sharxay oo uu yidhi eh, dowladda federaalka markaas jirtay waqtigii markuu ka dhammaaday eh, afar bilood oo kale intii doorashada xildhibaanadii lasoo dooranayay eh, madaxda iyo baarlamaanka joogaa sii joogaya arrintaasna xasan sheikh baa saxiixay buu yidhi eh, sharcigaasuu laftigiisuna kusoo ji- ku ku joogay laakiin xasan sheikh arrintaas eh, si ka duwan buu udhigay wuxuu yidhi aniga waqtigayga waa run buu yidhi in bila lagu darsaday laakiin nidaamka iyo wax laysku afgartay baa socday xildhibaanadiina bil ama laba kadib waa soo bilowdeen broseska un baan sugayna laakiin hadda wuxuu leeyahay xilliga la- xilliga wax dhici doona iyo wax lagu heshiiyey maba jiraan macnuhu saasuu ahaa su-aasha la weydiiyey marka eh, cumar adiga ahaan maxaad is leedahay eh, marka jawaabahaas aad fiirisid iyo waxaad is leedahay way dhici doonaan maadaama hadda bil baaba ka hartay xilliga eh, sideedda februaayo xilliga ay dowladda waqtigeeda ku ekaa
والله horta xasanow eh, iyo maxamed iyo cabdiraxmaan oo aan rajayno wax khayr Eh, laakiin ifaafaaluhu hadda aniga ilama qurux badno sababtoo ah eh, laba garaad oo oo mid waliba tiisa wato ama laba kooxood oo mid waliba koox ay fikradeeda wadato baa baa meeshii maraya Eh, muddo hadda laga joogo dhowr bilood baa waxaan la hadlay nin siyaasi oo xamar joogo oo dadka siyaasadda aada uga ugu fara dhuudhuubana Eh, waxaan weydiiyey su-aasha maxaa dhacaya sideedda february wixii ka dambeeya wuxuu yidhi eh, ninka la yidhaahdo eh, farmaajo waa madaxweyne ilaa sideedda febraayo haddii heshiis kale aan la gaarin oo kumeel gaara oo l- yani bedeli kara kiisa sagaalka bisha february farmaajo ma aha madaxweynaha soomaaliya ninkaas waa nin odaya oo siyaasiya oo la yaqaan oo xamar degan oo dadka waxa laga weydiiyaa siyaasadda soomaaliya ay ku socoto yani waxa uu ka hadlayana waxa weeye sida hadda uu sheegay adigoo nafsadaada ka aad ka aad ka hadashay xasan waktigiisii waa la sii diyaariyey already barnaamijku timetablku waa socday now the timetable is not there for the time being ma jiro hadda jadwal lagu socdo oo laleeyahay eh, Dece- bisha january waxaa dhacaya waxa iyo waxa bisha februaryna waxaa dhacaya waxa iyo waxa xilligaana waxa weye xilligii lagu wareejin lahaa madaxweynaha ilaa hadda wax la sameeyey oo mucaaradka isteediyada iyo dowladdu ay heshiis ku yihiin ma jiro aan rajayno khayr ilaahay ka barino inaan- inuusan dhibaato ayan dhicin february sideedeeda wixii ka dambeeya laakiin hadda sida wax ku socdaan ma ah ma muujinayo ma muujinayso inuu jiro timetable caddaynaya maalinba maalinta ka dambaysa waxa la samaynayo xildhibaanadii lama soo xubin lama soo xulin senatarkii senat- senadkii iyaga lama soo xulin eh, dowladdu iyo sh- iyo iyo mucaaradku wax kuma heshiin And it's very critical I'm not sure meesha loo socdo meesha la aadayo laakiin waxaad moodaa in ay wejigu aanu fiicinayn eeduna waxay ka imanaysaa dowladdii meesha gacanta ku haysay oo aan diyaar u ahayn inay aqbasho dareenka ama gocashada ama welwelka ama shakiga ay qabaan mucaaradka iyo isteediyadu isteediyadu unfortunately maanta awoodo badan ma leh eh, qaarkood Eh, qaarkood dowladdayba dowladdaaba gacanta ku haysaba oo maamusha iyagaa biilka bixiya iyagaa maamula iyagaa gacanta ku haya Een, ciidamadii kadaalik ciidamo waddanka u dhaxay oo nationale ma jiro Een, qaabka wax u socdaan hadda dhabbada la hayaa ma qurux badna laakiin ilaahay aan ka rajayno inay wax hagaagaan waa gartay maxamed isla su-aashaas
waxa keliya aan rabo inaan ku daro waxa weeye horta inta badan warka waa lasoo koobay laakiin waxaan rabaa inaan ku daro keliya anigu waan dhegeysanaya marka su-aasha nafteeda la weydiiyey mursal oo ahaa speaker of the parliament waxyaalaha aniga aan la yaabo yani aniga soomaaliga waan ku noqday qaarkiin waxaa laga yaabaa in khibraddaa welidin soo maray aniga waddanka waan ku laabtay waan kasoo shaqeeyey canshuurta wiilaha waa iska soo bixiyey marka waxa aan la yaabay waxa weeye waxaa muujaaba inay script tahay yani speaker of parliamentiga ayaa weydiinaya su-aashan hadda aan ka hadalno kale maxaa dhacaya eight february waxaa moodaa straight away from his head ayuu wuxuu ka odhanayaa sida xasan sheekh warqaduu qoray ayuu madaxweynahan reference u sameeyey wax lala yaabo wey macnihi aniga haddaan ku idhahdo victoria january markii afarti ahayd sanad hore bushfire baa jiray iiq baa magaalada noogu yimid hadda dowladda joogta sugi mayso inuu haddana bushfire yimaado waa lasii diyaargaroobaya waxaa la qabanaya wixii lagaga bixi lahaa iyo horey la qaban lahaa laakiin hadda ay tidhaahdo madaxweynihii hore xasan sheekh baa warqad qoray farmaajona warqadii asagoo tixi raacaya iyo asna loo kordhiyey baarlamaanka ama wax kaloo samaynaya waxay kutusaysaa in waxaanay ahayn wax laguwa talagalayba oo la rababa wax walba in la daahiyo marka runtii aad baan ugu nahay aniga iyo weliba dadkiina way iska ogol yihiinba waxuu iska noqotayba in yidhahdo okay soo be it marka horeba lix bilood baan dib ugu dhacnay haddana lix bilood kan dib iskaga dhacayna marka aniga arrimaha ma raba in la cafiyo waayo waxaan rabaa inay jirto wax la yidhahda accountability dadkan anaga inoo yihiin mas-uul anaga inoo yihiin leaders oo waddan dhanba yani inoo maamulaan marka inuu qof soo hor istaaga yidhaahdo oo weliba ku indha adeego yidhaahdo inkastoo waxayna khalad yihiin oo shaqadii aan qabsan waaye haddana it's fine madaxweynihii baa warqad qoray oo life goes on marka arrintaa runtii aniga aad baan uga xumaaday marka intaan baan rabaa inaan ku daro dadkii la xusuusoo yidhaahdo waddan dhan baa mas-uul ka tihiin mas-uuliyaddiina ka soo baxa
waa gartay doctor cabdiraxmaan dabcan shirkan intiina badan waa waa mahadiseen oo arrin fiican bay ahayd xilliga uu kusoo aaday waa xilli waqti yar uun doorashadii ay ka hartay dadka qaar baa qabay in loo baahnaa lix bilood ka hor intaan doorashadu aan soo dhoweyn in la qabto laakiin guud ahaan waxaad moodaa markii ugu horreysay inay tahay madax badan oo soomaaliya oo kuwa xilka haya iyo kuwa aan xilka ahaynba inta dadka lasoo horfariisiiyey iyo kaamarooyinka si aan aan baqadin iyo lahayn su-aala loo weydiinayay maxaa taasoo kale loo waayey in madaxweyne farmaajo kale uu dadka soo hor fariisto uu waraysiiyo su-aalo kulkulo la weydiin karo uu bixiyo ma isleedahay mana aha dowladdan keliya laakiin guud ahaan madaxda soomaalidu marka ay xilka hayaan waxaad moodaaba inay iskala weyn yihiin inay dadka la hadlaan in su-aale la weydiiyo waxay iyagu aaminsan yihiin iyaga inay ku ekeeyaan ama meelaha kale iyo websitya laga laga akhristo marka doctor cabdiraxmaan ma isleedahay diskaashanadaas ka dhacay garowo kale waa wax loo baahan yahay maaha xataa bile asbuuc walba madaxda kuwa mucaaradka iyo kuwa muxaafidiintaaba in codkooda la maqlay iyo waxay aaminsan yihiin
maya waa waa wax fiican weeye haddii madaxda heerkay doonaa ha noqdaane ay dadka la fadhiisanayaan su-aalaha dadku ay qabaanna ay hortooda lagu weydiinayo xamar dowladda dhexe xamar tii ka horreysay dowladdan iyo dowladdanba waa ay sameeyeen haba yacni waqtigu ha kala fogaada hadduu doono oo ama ama ha koobnaato laakiin way sameeyaan waana wax fiican weeye kuwa gobolladana saasaa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay inay media hoosoo fariistaan oo dadka ay la munaaqashadaan waxaa meeshaas ka dhala ka dhalanaya kalsooni baa imaanaysa waxaa imaanaya qof badan su-aalo badan oo la isweydiinaya inay dadku u helaan jawaabo laakiin aan ku noqdo midii shirkii hadda heritage ee lasoo gabagabeeyey numberka kasoo qaybgalay xasan anigu statistician ahay waxa weeye waxa la yidhahdo random numbers iyo wax ay xaaladda markaa favor garaysay waa inaan kala garanno weeye xaaladda waqti uu ku soo aaday waqti xasxaasi bay ahayd oo uu doonaya siyaasi walbaba ama dibadda ha jooga ama gudaha ha jooge inuu soo fariisto oo uu meesha uu ka hadlo maaragtay maqaamkiisii positionkiisii visible uu u noqdo taas ayaa keenaysa in lagu soo degdegaba in lagu soo degdego shirki oo lagu soo tartamo because of the timing waa waa dhiiri gelinaya shirarka noocan oo kale ah saan markii hore soo sheegay meelo badan in lagu qabto oo ay gobolada iyo dowladda dhexe iyo me- anyway gudaha soomaaliya bilow waay waa dhiiri gelinaya kasoo qaybgalayaasha dadku waa inay kasoo qaybgalaan academics ardada waa inay kasoo qaybgalaan waa in da- cid alla ciddii lagu tuhmaya inay keeni karaan su-aalaha eh, markaa ama xaaladda lagu jiro inay kasoo qaybgalaan aan ku noqdo maxamed wuxuu yidhi shir walboo la qabtaa waxaa la expectations waa inuu outcome leeyahay oo marka la dhaqan gelinayo shirkan kama jawaabin baahida rasmiga ee hadda crisiska jira kama jawaabin oo ku aad ku aadan issuega selec- eh, eh, electionkan kama jawaabin keliya waxa uu eh, eh, inay masraxa la soo istaago oo qol walba ay halkaasi fikradoodii ka sheegaan laakiin wax hadda la dhihi karayo xal siyaasa xal eh, eh, shirkan ka soo baxay qodobo cadcad oo xalinaya mushkiladda hadda ni hortaalle ee ah eh, uncertainty-ga ama hubaan la'aanta kama soo bixin waagartay waxa weeye waana midda waa midda ugu muhiimsan ay ahayd weeye inay wax ka soo baxaan oo xalinaya mushkiladan si- ee cakiran ee siyaasadda ah ee doorashada ku salaysan dowladaha puntland iyo jubbaland waxay dib yani do- eh, marka la yidhaahdo eh, eh, ergadii ergadii maahan waxa weeye boorkii memberskii ay soo dirayeen sida ay u soo direen gobollada kale umayna soo dirin shuruudayna ku xiran xal ma looga helay shirkan ma ka soo baxay xal maya waana la ogyahay reasonka marka waxaan filaynay ama dadku filayeen in mushkiladda inuu xalliyo inay ahayd laakiin eh, Waa isdaro eh, ma dhicin waa gartay maxamed eh, guud ahaan eh, su-aasha inteeda badan waxay ahayd eh, markay noqoto communicationka iyo madaxda soomaalida eh, dabcan eh, madaxweynaha hadda joogoo kale fara ku tiris weeye inta eh, warbaahin madax bannaan ama uu la hadlay ama meelo uu soo fariistay yes waa jireen eh, marar yar yar laakiin sidii la rabay maahan isleeyahay marka shirkaan oo kale haddii wax laga baranayo in madaxda looga baahan yahay shacabka mar walba inay inay la hadlaan Eh, cabdiraxmaan arrinta uu ka dhawaajiyo ah in en, eh, waxa ka soo baxay aysan runtii buurnayn marka loo fiiriyo eh, shirka sida loo buunbuuniyey iyo ka qaybgalkiisa labadaas su-aalood
Eh, horta in- in madaxda dadka la hadasho muhiim waay yani masalan eh, dhaqan waxaa jira masalan wadanka maraykanka madaxweynayaasha qaarkood almost week end walba ay hadlaan oo dadka la hadlaan oo shacabka iyo citizenka wax u sheegaan yani fikradda ma aha fikrad xun waana waa aad bay muhiim u tahay yani dadkii waxay ogaanayaan wadanka waxaa ka socday siyaasadda socota wad- dowladda waxay wado and so on marka madaxweynaha anaga hadda noo jooga waxaa moodaa arrimahaas inuu aad ugu gaabsado oo aniga ma arkin soo khudbado badan akhrinayo ama wareysyo badan bixinayo taa nafteeda xumaan maaha dhaliilna maaha waxaa laga yaabaa inuu howlo kale ku mashquulsan yahay ama waa mufikiraya ama uu siyaasad kale ku mashquulsan yahay laakiin arrinta ah in dowladdu ay dadka la hadasho oo dadka leaderska ay dadka citizenka la hadlaan waa arrin muhiim u weya haddaan taa ayn dhicin gaab baa imaanaya marka oo fake news iyo waxyaalo kale iyo buuq kala dhalan kara marka arrintaa muhiim weya laakiin hadal keliyan wax tari maayo meesha waxaan wala rabaa ugu dambeyntii dowladdu waxay tiraahdo inay wax ka soo baxaan Yani hadda arrimahan hadda laisku haystay ee xasaasiga masalan doorashada waqtigeeda ma dhacaysaa maxay u dhici weyday afar sano ka hor waa la ogaa yani infact waxaa jira waraysi uu jawaari bixiye uu kala hadlaya dad baarlamaanka uu leeyahay ugu soo noqonina waqti kadib oo hay orana shaqadii baan qaban waay marka wax maba aheenba eh, degdeg ku yimid ama ama kadis ahaa maba aheen waxay ahayd wax la ogaa waqtii la qaban lahaa qofkii qaban lahaa haddana lama qaban marka markaasoo kale waxaa ficlan in su-aal laisweydiino la yidhahdo war qofkii shaqadan qaban waaye ma u qalmaa inuu soo noqdo ama inuuba inta adeeg dadka lasoo hor istaago uu yidhaahdo waxaan rabaa mar kale in jaanis la siiyo oon wax mudo war haddaad tii shalay qaban weyday maxaan kugu aaminaa aniga inaad dad kale qaban karto haddii aad soo noqoto marka dadka aniga mararka qaarkood waxaa moodaa in arrimahaas aynan somehow focus ku ahayn laakiin haddaan soo wada koobno su-aashan ah communicationka dadka madaxda ah iyo citizenka arrin muhiim una weye shirkan naftiisa xoogaa qayb buu ka ciyaaray laakiin aniga haddaan runta kuu sheego maba ogolaan lahayn waxyaalaha qaarkood in shirkan lagu hadlaba waayo shirkan waxaan rabay aniga in sense of urgency ay ku jirto oo la yidhaahdo wadankan waqti xasaasi buu ku jiraa ma hayno business as usual laakiin haddaa eegto wuxuu iska ahaa powow aad moodo business as usual yani wax naga hadlaysan ma jiro life is good let's move on Eh, afar bej aan soo qorno waa mugtidii shirka and so on waxaan ku jirnaa crisis waqti baa naga dhammaanaya doorashada qaban lahaa baan la qabanaynin aniga ma dareemin taa yani taanaan u baahnaa teeda kale haddii la rabo in wax la isweydiiyo shirarkii hore ee dhahay naftooda waxay kasoo baxay aaw marka waa haddii anaka haddaad soomaali badan isku hadlay anaku baas yani wax isu sheegayna marka aniga waxaan jeclaan lahaa su-aalaha in laga jawaabo laakiin haddaan soo ururiyo madaxweyneheenna iyo dadka leaderska aniga waxaan oran lahaa waa inay xoog saaraan inay dadka la hadlaan oo u fasiraan waxay u taagan yihiin iyo waxay yihiin iyo afkaarteeda